sanadkiiba mar ay jaamacadda kismaayo u qabataa ardayda dhigata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda toddobaadka dhaqanka hoolka jaamacadda kismaayo waxaa si rasmi ah uga furmay isbuuca dhaqanka jaamacadda kismaayo kaas oo ay ardayda kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda dhigata ay ku tartami doonaan hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha jaamacadda kismaayo iyo qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka qaybgalay xalfadda daahfurka isbuuca dhaqanka ee jaamacadda kismaayo runtii waxaa farxad noo inaan idinkala soo qayb galno hawshan oo muhiim ah dhaqanka usbuuca dhaqanka oo runtii aada iyo aada ardada muhiim ugu ah dhallinyaroy runtii waxa maanta dhaqanka la baraayo idinka weeye dhaqamada adduunka caalamka marka yani laga hadlaayo dadka ugu wanaagsan ugu dhaqanka wanaagsan ugu taariikhda wanaagsan inaanu nahay hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waa mid ku qotoma suugaanta ciyaaraha kala duwan suugaanta way kala duwan tahay abwaankii baa joogo ciyaarihii way kala duwan yihiin dhaqankii baa kala duwan runtii hadda anigu soomaali lahay hadda dermahan iyo xaaqinkaas iyo alaabtaa meesha suran iyo dhiilahan iyo koortan caalamku way la yaabiyi markii dibadda la geeyey waa loo iibgeeyo lacag badan baanu ka siinaa waxayna ka mid tahay warshad wax soo saar oo dadkanaga iyo dalkanaga laga soo saaro ardaydii jaamacadda kismaayo iyo midhihii jamciyada tawfiiq alkhayriya ciddii og iyo ciddaan ogeynba ciddaan ogeynna ha ogaato kuwa ogna wayba ogyihiin intaa kabacdi waxaan odhan lahaa dhaqanka dad baa dee yaqaano oo iska laha oo ka hadleen laakiin waxaan odhan lahaa malaha waxaa fiicnaan lahayd in lagu soo daro qoraalka fur soomaaliga maadaama ay fur soomaalidu tahay luqadeenna iyo wixi aynu isticmaalaynay aan ku wada dhaqmaynay in lagu soo daraa fiicnaan lahayd fur soomaalida oo tartanada lagu soo daro haddayna ku jirin gudban qaybtii koowaad sayid maxamed baagalag gaalalagad markuu yidhi gudbantii labaadee ujeeddada gun iyo baar abwaanadu gorfeeyeen gadhka qaba gandaalow hadduu geesii igu yidhi gar allee walaalkay ka guddoomiyey aniguna galoolkiiyo maraagiyo jaamacaddu guddi la'aan male guddigu guddoon la'aan male guddoonku gorfayn la'aan male gorfayntu go'aan la'aan male go'aanku garsoor la'aan male garsoorku cadaalad la'aan male cadaaladdu kugu-id la'aan male gandaallo gabay la'aan male
maalinka jimcaha ayaa lasoo gabagabeyn doonaa isbuuca hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed kaasi oo ardayda kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda dhigato ay ku tartami doonaan iyadoo abaalmarin kala duwan la siin doono kuliyadaha ku guulaysta tartankan